بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda shiinaha oo xayiraad saartay qaar ka mid ah macadinta naadirka ah ee lagu farsameeyo gawaarida iyo halis caalami ah oo ay wajahayaan shirkadaha soo saara gaadiidka kala duwan ee ku kala yaalla daafaha caalamka dalalka midooda yurub oo dowladda hungari ku ciqaabaya diidmada ay ka muujisay inay ka qayb qaadato dagaalka yukrain wasiirka arrimaha dibadda dowladda iiraan oo si cad u sheegay in maamulka gumaystaha yuhuudda uusan awoodu lahayn inuu burburiyo xarumahooda nukliyeerka saamaynta warbaahinta dowladaha reer galbeedka oo hoosudhac xoogani oo ku yimid tan iyo markii trump uu xukunka ku soo laabtay qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii lixdan iyo toddobaad ee taxanaha maadaa khasira alcaalam biinxidaadi lmuslimiin ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddexi labaatanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale kusoo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dowladda shiinaha ayaa xayraad kusoo rogtay qaar ka mid ah macaadinta naadirka ah ee lagu farsameeyo gawaarida iyadoo sidoo kale ay halis wajahayaan shirkadaha soo saara gaadiidka warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir
wuxuu ka dambeeyey markii shiinaha iyo maraykanka ay bilaabeen kordhinta cashuuraha alaabaha ay isdhaafsadaan ayaa dhanka kale waxaa si weyn labada dhinac looga dareemayaa saameynta xayraadahaasi sharci cusub oo shiinaha uu ku xadidayo dhoofinta macdanta naadirka ayaa la sheegay in gebi ahaanba uu khatar ku yahay soo saarista baabuurta sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska financial times waxaa la filayaa in kaydadka biraha muhiimka ah ee loo adeegsado saameynta magnetiska dhammaan karo bilo gudahood haddii shiinaha gebi ahaanba uu joojiyo dhoofintiisa bishii abriil ee sanadkan shiinaha wuxuu sare usii qaaday xayraadaha xagga dhoofinta oo uu saarayo toddoba curiyo oo maadooyinka naadirka ah iyo magnetis muhiim ah kuwaasoo loo adeegsado gaadiidka korontada ku shaqeeya aaladaha dabeesha looga dhaliyo korontada ee turbeeniska iyo diyaaradaha dagaalka talaabadan ayna xukuumadda bikiin waxay uga jawaabaysay cashuuraha culus ee madaxweynaha dalka maraykanka donald trump saaray badacadaha shiinaha taasoo gaadhaysa boqol afartan iyo shan boqolkiiba ustaad ashkar sheekh axmed oo ah falanqeeyo u korgalay arrinkan ayaan wax ka weydiinay saameynta dhaqaale ahaan ka dhalan karta xanibaadda shiinaha ay saartay maadooyinkan muhiimka ah iyo waxaa laga filan karo mustaqbalka dhacdooyinkan haddii khilaafka ganacsi ee shiinaha iyo maraykanka u sii xoogaysto xanibaadahan waxay saamayn ku yeelanayaan ilaa dhowr qaybood oo aan ku soo koobi karno shan qodob magnadiyada naadirka ah sida nodiyum iyo wixii la mid ah ayaa muhiim u ah gaadiidka korontada ku shaqeeya haddii alaabtan la waayo ama qiimaheedu kordho shirkado waaweyn sida tesla iyo b y d waxay wajihi karaan hakad ama hoos u dhac ku yimaada wax soo saarkooda labo tamarta la cusboonaysiin karo ee loo yaqaano toorbiiniska dabaysha waxay isticmaalaan megnadyo xooggan si ay koronto ugu dhaliyaan si hufan waddamada ku tiirsan tamarta cagaaran gaar ahaan yurub iyo shiinaha laftoodu waxay wajihi karaan caqabado haddii ay hoos u dhacaan magnaadyadan muhiimka ah saddex awoodda difaaca ayay sidoo kaleeto macdantani naadirka ah muhiim u tahay sida diyaaradaha dagaalka tusaale ahaan f soddon shan waxay isticmaalaan qaybo magnad ah oo laga sameeyo curiyaashan waddamada sida maraykanka oo kale waxay dareemi karaan culays amni haddii ay waayaan qalabkooda muhiimka ah afar dalalka reer galbeedka waxay bilaabi karaan inay raadiyaan ilo kale tusaale ahaan australia canada iyo vietnam waxaa sidoo kale dhici karta in dalalkaasi ay bilaabaan inay maalgelin ku sameeyaan wershado gudaha ah si ay uga madax bannaanaadaan shiinaha tan shanaad ee ugu dambaysa ayaa ah in waddamo kale ay ka faa'iidaysan karaan arrintan sida waddamada hodanka ku ah macdanta naadirka ah oo noqon kara beddel lagu tiirsan karo tusaale austareeliya waa mid ka mid ah kuwa ugu wax soo saarka badan dunida curiyaasha noocan ah markaan ka hadlayno ama markaan ka hadalno talaabadan ay qaaday dowladda shiinaha waxaa sidoo kale saameyn adag oo xagga kaydka iyo walbahaarba ku keentay warshadaha mas-uuliyiin iyo ganacsatada shirkado waaweyn oo gaar ahaan kuwa baabuurta sameeye ah ayaa iyana waxa ay sheegeen in kaydka maadooyinka magnetiska nooca aan ka hadlayno ee muhiimka u ah soo saarista gaadiidka korontada ee gacanta ku hayaan ay yihiin kuwa ku filan keliya muddo saddex ilaa lix bilood marka laga hadlayo sii haysashadooda shirkado badan ayaa waxa ay si deg dega u bilaabeen keed uruursi iyo raadinta ilo kale oo ay ka helayaan sahayda muhiimka u habsamo socodka wax soo saarkooda si ay uga fogaadaan khalkhal uga yimaada dhankaasi jan jiizi oo ka tirsan shirkad ganacsiga biraha oo xarunteedu tahay magaalada frankfurt dalka jarmalka ayaa sheegay in macaamiishu ay si layaable uga walaacsan yihiin warshadahooda maadaama warshadahaas intooda badan aysan haysan waxkeed ah oo ka badan laba ilaa saddex bilood maadooyinka magnetiska ee muhiimka u ah soo saarista gaadiidka korontada ku shaqeeya haddii aysan imaan wax shixnado ah oo cusub oo magnetis ah muddadaasi gudaheeda wuxuu yidhi khalkhal dhab ayaa waxa uu ka dhici doonaa silsiladda sahayda gaadiidka shiinuhu waxa ay diiradda saartay macdanta culus iyo kuwa dhexdhexaadka ah sida disborisium tribium iyo samariyum kuwaasoo laga maarmaan u ah matoorada heerkuulka sare qaada baabuurta korontada iyo kuwa hebreedka warshadaha militariga diyaaradaha dagaalka gantaalada iyo diyaaradaha aan duuryaha lahayn ee daroniska xagga saameynta cadaysyadan shiinaha uu kusoo kordhiyey warshadaha soo saara gaadiidka ku shaqeeya korontada ay ku yeelanayaan waxaa mas-uul sar oo ka tirsan shirkadaha gaadiidka uu shaaca ka qaaday in xanibaadani ay tahay musiibo weyn oo gaari karta heer toddoba ilaa siddeed tobankiiba celaalis ahaan markii loo eego cadaadiska ay soo kordhiyeen sida uu warka u dhigay waxaa sidoo kale xusay in tani ay tahay nooca argoosi siyaasadeed ah oo shiinaha uu uga falcelinayo xayradaha maraykanka macdanta naadirka ee si aadahaba waxa ay ugu faafsan tahay dhulka hase ahaatee waxaa adag in si qarash kooban ama qiimood u hooseeya loogu soo saaro iyadoo la adeegsanayo qalab saameynta uu ku yeelanayo deegaanka ay yar tahay sidoo kale waxaa aad u adag in la nadiifiyo walxahaasi oo loo diyaariyo isticmaalka warshadaha hase yeeshee shiinaha ayaa ilaa hadda ah dalka keliya ee si buuxda gacanta ugu haya mashruuca iyo sifaynta macdanta culus ee naadirka ah dhankiisa cor combos oo ah khabiir ka tirsan shirkadda trivium oo fadhigeedu yahay magaalada beijin ee dalka shiinaha wuxuu tilmaamayaa in macdanta fudud sida maadooyinka neodimium iyo barasiodimium oo inta badan laga isticmaalo walxaha magnetisyada aysan weli xayraad saarnayn tani oo siinaysa shiinaha awood ay ugu hanjabto maraykanka si haddii khilaafka xagga ganacsiga uu sii xoogaysto ay u xigsato mawaadan oo ay ku cadaadiso cadowgeeda sharciyada ama xeerarka cusub ee shiinaha uu soo saaray waxay dhoofiyaasha dalkaasi ku qasbayaan in rukhsad gaar ah u qaataan shaxnad kasta oo la dhoofinayo dib u dhoofin labaadna ay mamnuuc tahay gaar ahaan halkii mar ee mawaada la ogol yahay loo waarido maraykanka dhinaca kale waxaa xusid mudan in shiinaha uu tan iyo labada kun saddex iyo labaatankii uu si tartiib tartiib ah u xanibayay noocyo badan oo ka mid ah macdanta muhiimka si uga falceliyo xanibaadaha maraykanka ee dhanka teknolojiyadda shiinaha waxa uu horey ugu dhawaaqay xaalad deg deg ah oo xagga ganacsiga taas oo ka dhigneed in gebi ahaanba la joojiyey shaxnado lasii qorsheeyey waxyaabihii la rabay in suuqa la geliyana la laalay iyadoona natiijadu ay noqotay qiimaha macdanta oo kacsan suuqyadunu yihiin kuwa jahwareer ah ugu dambeyn arrimahan waxaa lagu macneyn karaa in shiinaha uu si xeeladaysan u adeegsanayo awooddiisa xagga macdanta naadirka si uu u caburiyo suuqyada caalamka u cadaadiyo maraykanka iyo xulafadiisa siyaasadeed una xoojiyo muhiimadda uu ku leeyahay silsiladda sahayda caalamiga ah hase ahaatee waxa ay khubarada ka soo reebayaan in haddii ganacsiga caalamka uu raadsado ilo kale oo lagu bedelo shiinaha sida austraaliya vietnam iyo kanada ay dhici karto in saameynta shiinaha ay hoos u dhacdo waqti dheer kadib بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة wahagaag imikana waxaad kusoo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suweybad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan joornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa waddamada midooda yurub oo hangari ku cadaadinaya taageerada ukrain xilli victor orban uu yahay saaxiibka ugu dhow donald trump sida uu baahiyey joornaalka the hill waddamada midooda yurub ayaa doonaya in ay ku ciqaabaan dalka hangari taageerada ukrain ee uu ka biyo diiday iyo xiriirka dhow ee uu waddankan la leeyahay ruushka victor orban oo ah ra-iisul wasaaraha hangari ayaa horey si cad ugu sheegay inuusan dalkiisa wax taageero ah iyo xitaa saad aanan loo dhex marin doonin waddanka ukrain taa oo hoggaanka midooda yurub ka caraysiisay waxayna doonayaan in ay ka qaadaan xuquuqda codka bixinta ee midooda yurub xukuumadda budabest ayaa dhagaha ka furaysanaysa hadallada ka soo yeeraya waddamada midooda waxauna orban halkiisa ka sii wataa taageerada iyo saaxiibtinimada ruushka sidoo kale ra-iisul wasaaraha hangari ayaa hadda ah saaxiibka keliya ee uu qaaradda yurub ku leeyahay madaxweynaha maraykanka donald trump mid ka mid ah xubnaha ugu sarreeya xukuumadda tehraan oo sheegay in yuhuuddu aysan wax awood ah waqti xaadirkan u lahayn burburinta xarumahooda nukliyeerka waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada sida uu nashriyey joornaalka brafda isagoo soo xiganaya waraysi uu qaaday tv-ga r t ee ruushka wasiirka arrimaha dibadda iiraan ayaa sheegay in xukuumadda benyamin netanyahu aysan waqti xaadirkan wax awood ah u lahayn in ay burburiso xarumahooda nukliyeerka si walba oo uu hanjabaad hawada u soo mariya benyamin netanyahu way og tahay israa'iil in aysan gaari karin xarumaha nukliyeerka iiraan haddii middaas ay awooddana dabcan wakhti hore ayay samayn lahayd balse taa ma ahan wax ay samayn karta wakhti xaadirkan ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda iiraan isagoo hadalkiisa sii wata ninkan ayuu sheegay in maraykanku isaguna uusan tallaabadan u soo bareeri doonin wakhti xaadirkan waxuuna yidhi waxay la tahay in maraykanku isaguna uusan sidan oo kale halis u soo geli doonin qaadista tallaabo ah in uu burburiyo xarumaheena nukliyeerka taasoo dabcan lagu fasiray in iiraan ay doonayso in wax walba ay ku soo idlaadaan wadahadal toos ah saamaynta warbaahineed ee reer yurub oo dhulka sii gelaysa kadib imaanshaha xafiiska aqalka cad ee trump waa qodob kale oo wax ka daabacay wargeeska faransiiska ee limonde sida uu baahiyey joornaalkan waxaa maalinba maalinka ka dambeysa tan iyo imaanshihii xafiiska aqalka cad ee donald trump dhulka sii gelaysa warbaahinta kala duwan ee reer yurub waxay saxiifadan warbixinteeda ku muujinaysaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid qaybaha kala duwan ee warbaahinta reer yurub waxayna middan sii xoogeysatay ay jiriiraddu leedahay tan iyo markii uu donald trump ku dhawaaqay in dhaqaalihii uu ka jartay albaabadana laysugu laabi doono idaacado ay ka mid yihiin voice of america ama v o a radio free eurob iyo radio free asia kuwaas oo tobannaankii sane ee lasoo dhaafay ka howlgelaya dunida daafaheeda xukuumadda washington ay ahayd midda bixisa qarashaadka warbixinta wargeyska oo sii socota ayaa sheegaysa in firaaqan ku yimid dhanka warbaahinta yurub ay ka faa'iidaysanayaan waqti xaadirkan dalalka ruushka iyo shiinaha iyagoona malaayiin dollar ku bixinaya sidii ay u samayn lahaayeen tiiviye iyo raadayaal ka casrisan kuwa albaabada uu isugu laabay donald trump warbixinta wargeyska oo sii socota ayaa intaasi waxay ku daraysaa in maraykanka raadiyaashan oo idil uu u adeegsan jiray faafinta xogaha uusan doonayn in ay ka soo baxaan warbaahintiisa rasmiga ah sida loolannada ka socda dunida daafaheeda haba ugu horraysee hardanka hadda ka holcaya bariga dhexe balse tiifiyada iyo raadiyaashan cusub ee ay maalgelin doonaan waddamada shiinaha iyo ruushka ayaa lagu wadaa in muddooyinka soo aadan ay si buuxda u beddeli doonaan kaalintii maraykanka ee warbaahinta dadban waxayna warbixintan si guud u muujinaysaa sida waddamada yurub ay markan u noqdeen kuwo dhan walba uga fishilmay marka laga hadlayo warbaahinta iyo faafinta xogaha kala duwan ee isugu jira aragtiyada kala duwan iyo dacayaadka guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan aan iminkana idinku wareejiya walaalkeen suweyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii lixdan iyo toddobaad ee taxanaha maadaa khasira alcaalamu binxidaadi almuslimiin waxaa alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟
التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن dhegaystayaal kusoo dhowaada xalqadeenii toddoba iyo lixdanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maada khasira alcaalamu biinxidaadi almuslimiin oo macnaheedu noqonayo maxay dunida ku weysay burburkii ama hoobashadii ku timid muslimiinta xalqadeenna maanta waxaan isbarbardhig ku samayn doonnaa dadyowga cilmiga uga ganacsada sida alaabaha suuqa taalla oo kale iyo kuwa naftooda iyo damiirkooda uu arrinkaa diidayo waxaad isbarbardhig ku samaysaa ruuxdaasi saraysa iyo naftaasi weyn ee garatay in cilmiga uusan ahayn badeeca la iibiyo sida alaabaha suuqa lagu iibiyo oo kale oo sidoo kale garta in caqiidada iyo karaamadu aysan noqon karin wax lagu iibsado lacag iyo heerka hoose ee ceebta ah ee ay maanta ku sugan yihiin qaar badan oo ka mid a culimmada cuqaasha iyo xirfadlayaasha zamanka nool maanta waxaa la arkaa in dad badan cilmigooda garaadkooda iyo xirfaddoodu ay suuqa la yimaadaan iyagoo xaraashaya cid walba oo lacag badan bixinaysa ka gadaya iyagoon eegin ujeeddada natiijada ama xitaa la jaanqaadka aragtida iyo akhlaaqda balse eegaya oo keliya lacagta uu bixinayo qofka uu ka iibsanayo ma aha qiyamka diinta maalin walba waxaynu aragnaa dhacdooyin marna lagu qoslo marna lala ooyo tusaale ahaan brofesor ayaa shalay macallinka ahaa macad islaami ah oo dhiga culuumta iyo taariikhda islaamka balse haddii uu shaqo mushaharkeedu badan yahay ka helo kuliyad kaatoolig ah markiiba halkaas ayuu u guurayaa sidoo kale sayid hebel wuxuu horay uga shaqayn jiray wasaaradda waxbarashada wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo aqoon leh xiisena u hayay daraasadda iyo cilmi baarista wuxuuna qori jiray maqaalada cilmiyeed ee lagu daabaco majalladaha waaweyn laakiin mar qura ayaa lagu arkay isagoo shaqadiisii ka tegay oo ku biiray wasaaradda diyaaradaha ama idaacadda markii la weydiiyey sababta uu shaqadiisii hore uga tegay wuxuu ku andacooday in shaqada cusub uu ka helayo dakhli toban gini ka badan midkii hore cilmibaare kale oo qoray maqaal ku saabsan suufiyada islaamka laguna ammaanay cilmigiisa ayaa isna u wareegay wasaaradda arrimaha dibadda ama wuxuu noqday tarjumaan u shaqeeya dowlad reer yurub ah sababtu waxay ahayd in la siiyo lacag ka badan tii uu horey u qaadan jiray xitaa haddii farqigaasi yahay wax yar miyaysan tani caddayn u ahayn in faa'iidada dhaqaale ay noqotay mid wax walba lagu miisaamayo iyo in dahabka dhalaalaya uu noqday awoodda keliya ee hagaysa nolosha iyo fikirka dadka waxaan ka akhrinay taariikhda islaamka in almansuur oo ahaa khaliifkii labaad ee cabbaasiyiinta uu mar ka codsaday ibnu daawuus inuu u dhiibo qalinka si uu wax u qoro ibnu daawuus wuu diiday khaliifkii wuxuu weydiiyey sababta uu u diiday inuu u hoggaansamo amarka khaliifka muslimiinta ibnu daawuus wuxuu ugu jawaabay waxaan ka baqayaa inaad qalinkaasi ku qorto wax xun markaasna aan aniga noqdo qofka kula qaybsada dembiga iyo dulmiga haddaba ilaa heerkaas ayay gaarsiisanayd daacadnimadooda iyo xishoodkooda iyagoo si dhaba u qaatay hadalka allaah ee ah وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
diidmada ay culimmada muslimiinta kaga baaqsadeen inay qabtaan xilka garsoorka ama qadaha xilli nidaamka uusan waafaqsanayn xaqa ama aysan ku qanacsanayn qaabka u shaqaynayo waa arrin aad loo soo wariyey taariikhda islaamka gaar ahaan wakhtigii hore sheekooyinkaasna waxay gaareen heerka tawaaturka waxayna ahaayeen kuwa si joogtaa u dhaca hadda waxaad isbarbardhig ku samaysaa taxadarkaasi iyo ka fogaanshiyaha garabsiinta dulmiga iyo xadgudubka iyo ka dhowrsashadaas inay wax ka qabtaan nidaam aan sax ahayn kana joogaan inay gacan ku yeeshaan arrin aan u adeegayn danaha ummadda islaamka ah ama u horseedi kara dhibaato khiyaano iyo marin habaabin isbarbardhig ku samey daacadnimadaas xaq jacaylkaas iyo waxa maanta adduunka ka socda oo ah taageerada iyo garab istaagga ay helayaan dowladaha reer yurub oo ka imaanaya dad muslimiin sheeganaya kuwaasoo caqligooda xeeladooda qoraalkooda iyo hadalkooda ugu adeegaya danaha shisheeyaha waxaa jira dhallinyaro u nasab sheegta islaamka iyo qoraayaal karti badan leh kuwaas oo ka shaqeeya wargeysyada iyo majalladaha ay daabacaan dowladaha shisheeye si ay u faafiyaan dacaayadaha dowladahaasi loogu saamaynayo maskaxda iyo ruuxda muslimiinta waxay si xirfad leh u qariyaan xaqiiqooyinka iyagoo adeegsanaya kuwa ay gateen ee u nisbe sheegta islaamka waxaa sidoo kale jira kooxo ka tirsan dadka sharafta leh oo ka soo jeeda qoysas carbeed oo asal ah lagana yaabo in awowayaashood ay la dagaalameen baadilka oo ay u halgameen xaqa magacyadoodu weli waxay xambaarsan yihiin raadkii taariikhdaasi qaaliga ah dhiiggii ay awowayaashood daadiyeen ayaa weli ku dhex qulqulaya jirkooda wejiyadoodana waxaa ka muuqda astaamihii karaamada iyo nasabka laakiin maanta dadkii laga rabay inay u adeegaan diinta iyo qiyamkaasi wanaagsan waxay u shaqeeyaan dowlado shisheeye waxay adeegsadaan afka carabiga fasiixa ah waa luuqadda qur-aanka oo ah luuqadda ay adeegsadeen fariinsadayaashii muslimiinta markii ay la hadlayeen boqorradii baabiloon faris iyo ruum waa afkii loogu jeediyey khudbadaha jihaadka ee soo jiitay qulubta boqorrada iyo bulshooyinkii afkii aan u qalmin waxaan ka ahayn xaq iyo halgan hadda waxaa loo adeegsadaa luuqaddaasi karaamada leh in lagu faafiyo dacaayadaha dowlado shisheeye oo si fudud ugu ciyaaraya muslimiinta dowlado si joogto ah u dhibaateeyey muslimiinta diin ahaan siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo maskax ahaanba halkaas ayuu gaarsiisan yahay xanuunka iyo hoos u dhaca welina kama suulin gaalada inayna dhagrayaan oo ay nagu ciyaarayaan waxaan maqalnay qaar ka mida dadka muslimiinta ah inay yidhaahdeen dowladahan shisheeye waxay wadaan dadaallo sharaf leh oo loogu danaynayo carabta iyo islaamka si kor loogu qaado karaamadooda iyo muuqooda waxay kaloo ku tilmaameen dowladahaasi inay yihiin iftiinka xorriyadda ee dhalaalaya xilli dunidu mugdi madow ku jirto waxaan marar badan ka maqalnay ama ka akhrinay iyagoo ammaanaya adeegyada iyo kaalmooyinka ay bixiso idaacadda ingiriiska b b c si ay u kobciso waddamada carabta una midayso fikraddooda iyo dhaqankooda una xoojiso xidhiirkooda wadajirka ah waxay kaloo sheegaan in idaacaddan ay ka shaqayso fidinta dhaqanka carabeed iyo kan islaamiga ah kuna baraarujiso muslimiinta taariikhdoodii weynayd iyo ilbaxnimadoodii quruxda badnayd islamarkaana u iftiimiso dunida carabta xaqiiqooyinka dhabta ah iyo sida dhacdooyinku u socdaan iyadoo si daacad ah hufan oo xaqnimo ku dheehan tahay u soo gudbinaya كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadeennii toddoba iyo lixdanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin xalqadan midda xigta ayaa noo ballanah sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
كلا ما ركعنا ما ركعنا سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها bushraa bushraa bushraa كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa i nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها